baanu dalabnay fawajadnaaha samadii baanu helay muli'ad qad muli'ad in samada la buuxiyey meel la hooshaari kara male xarasan ilaaliyo waardiyaa laga buuxiyey shadiidan daran wa shuhuban gantaallo kii dhunta laga dabageeyo lagu gubo ayaa la diyaariyey dadaalkaa waxaa loo samaynayaa waa maxay dadaalkaa waxaa loo samaynayaa waxa wey haddii dadku awal jinni duufsaday oo been lagu dhaqi jiray haddeer cadaalad baa bilaabatay waxay ka mid tahay min baabi qawlihi tacaalaa jaaa alxaqu wazahaqa albaatil waddadii xaq ahayd baa bilaabatay rabbi baa rasuul diray waxyi baa bilowday kolkaa isgarab kici kari maayaan waa la xiray waddada waa la jufay samana cid aadi mayso in ummadda ilaahay dhulka joogta welweliya buuq lagu abuuro lama rabo oo xaggana been lagaga afuufo xaggana run kolka waddadii beenta waa la xiray bal nakdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaguhu faidaa huwa zaahir xaqa marka eebba uu soo gano waa kanooni baatilku madaxa ka bashaaqaya faidaa huwa zaahir baatil wadduu ku dhacay walakumul waylu mimaa tasifuun hoog idinku dhac markaad alle ka been sheegteen oo diintii ka leexateen oo dadkii balayseen xaqiina baabi'iseen walakumul waylu yaa ahla albaatil mimaa tasifuun wayna annaga lamasnaa waxaanu dalabnay asamaa cirka fawajadnaaha samadii baanu helay muliaad in la buuxiyey xarasan ilaalo shadiidan daran iyo washuhuban gantaallo waana annaga kunnaa waxaanu ahanay naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada maqaacida gambaro lisamci inaanu wax dhagaysanno faman jinnigii yastamic dhugsada al'aana hadda yajid wuxuu helayaa lahu isagii shihaaban dambaaburo rasadan loo dhufaysgeliyey waana annaga laa nadri ma ogin asharun bala miya uriidda lala doonay biman uunkii fil ardi ku sugnaa lalama doonin ee amaraadama wuxuu la doonay bihim iyaga rabbuhum rabbigood rashadan wanaag haa waana annaga minaa waxaa naga mida asaalixuun qaar suuban kuwan hadlayaa ka mida wa minaa haddaan reer jininahay waxaa naga mida duuna daalika kuwaanan suubanayn kunnaa waxaanu ahanay daraa'iqa kooxa kooxo qidadan iskhilaafsan waana annaga banana waxaan malaynaynay anlan nucjiza allah rabbi inaanan daalin karin fil ardi dhulka gudihiisa walan nucjizahu inaanan rabbi uga daalin karin haraban carar waana annaga lamaa goorta aan samicna alhuda qur-aankii maqalaybaan aamanaa rumaynay bihi qur-aanka famanacadka yuumin rumeeya birabbihi rabbigii falaa yakhaafu ka cabsan maayo baksan ajir dhimid walaa rahaqan dembi kordhin waana annaga minaa waxaa naga mida almuslimuun qaar hoggaansamoo toosan wa minaa waxaa naga mida alqaasituun kuwa hoggaansamidii diiday jinni iyo hawi iyo naf iyo adduunyo raacay famanacadka aslama hoggaansamaa fa ulaa'ika kuwa hoggaansamay taxaraw ku dadaale rashadan hanuun wa ama alqaasituun kuwa tacadiyey jawrka ku kacay fa kaanuu waxay noqdeen xataban qoryo lijahannama ayay qoryo u noqdeen waa low istaqaamuu calaa ariiq shareecada korkeeda haddii lagu toosnaado in adduun iyo aakhiro labadaba lagu hagaagi lahaa baa halkan cad markaa dhibaatada dhacaysa ee ama aakhiro laga baqayo ama adduun bataal sababka keenay waa mukhaalafada shareecadiiyo diinta lagu sameeyey rabbi lagu gacan sayray rusushii la khilaafay diinta la caasiyey wey qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa anhu shaaniya low istaqaamu haddii dadku toosnaadaan calaa ariiqa waddada eebba jeexaya shareecada korkeeda hadday ku toosnaadaan ooyan yumnatan walaa yusratan midna ayaan milicsan la asqaynaahum waa waraabin lahayn maa'an roob qadaqan dhibicyo waaweyn oo cirkana roobkaa shubmi lahaa dhulkana cuntadaa cirka soo mari lahay linaftinahum inaan dadka markaa jirrabno fiihi barwaaqada amaa haddii xaqii la diiday maxaa imanaya waman ruux yucrid jeestay can dikri rabbihi rabbigii qur-aankiisa xaggiisa ka jeestay rumayn waayey raaci waayey yaslukhu naslukhuna qiro kala wey eebba wuxuu gelinayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo saacadan dhib badan wey dhibkiisa waxaa ka mid a isagoo ummadda cadaaban ku jira naarta gudaheeda tiir bira intii la suro oo ololaya in la yidhaha ku bog shabeelle kolkuu lacanay gacantii laabato olol wey kolka cadaab sacada oo kor u neebsanaya ayaan gelinaynaa wa ana almasaajida kelimatulmasaajid dhulkana waa lagu fasiri karaa masaajidan caadigaana waa lagu fasiri karaa maxaa yeelay rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam jucilat liya alardu kulluhaa masjid dhul idaylkii ayaa layga dhigay masaajid kolkaa dhulka korkiisa waxaan allahayn laguma caabudi karayo limaada oo dhulka allaa leh masaajidkan ku jirnana allaa leh adigana allaa ku leh kolka markaad meel alla leeyahay iyo adigii lagu lahaa asal haddii lagu abuurayeyna cibaadaa lagu abuuray kolka wixii kaloo soo qaadabeeda darrow adiga allaa ku leh masaajidkaana allaa leh inaad ilaah adiga caabuday dan kale kaama lahayn uu ku abuuray kolka intaad masaajidkii soo gasho amaad dhulkii eebba socoto inaad wax kala soo qaada edabdarra wey waana almasaajida dhul idaylkii iyo masaajida lilah eebba keligii baa leh ee falaa tadcuu ha tuugina macallaahi eebba mici axadan qofna caqli haddaad ku xisaabtantid waa kugu fillaan lahaa haddaad nin taajira gurigiisa timaadid oo maalqabeena oo markaad gurigiisa timaadid adoo gurigiisii ku jira isagiina ku maqlaayo mid saboolan waxaysanin aad tidhaa war hebel waxaysi waa lagu edbinlah war waxaa geeya jeelka xiluu ka horaba gurigaygiibuu joogaa wax walbaan haystaa buu leeyahay waxaan waxaysanin waxaysi waa lagu xiri lah taad melig u tagto amaad wasiir u tagto amaad taajir u tagto isagiina uu jooga gurigiisii aad joogtid ama ha ku siiyo ama yuusan ku siinin war waxisii dawwe laakiin kuwa guriga ka adeegaya fara madow iyo martiyaha iyo kuwa sidaadoo kale doogsin dhabadkaa oo iyagaba calacalaha horsanaya war waxisi haddaad meesha ku tiraayid sharaftii gurigaad meel uga dhacday dembi baad gashay saddex bilood oo xariga oo emerjansaa kadib baa lagu talinaya kolka masaajidka eebe laguma soo qaado wax kale walghariib qofka u imaanaya masaajidka calaa haada niya een cibaado u iman kolkaa waxay noqonaysaa cibaadadiisu inay allow sahal noqoto wa ana almasaajid jamiicu lardi ama masaajidi lilaahi eebaa leh falaa tadcuu ha tuugina macallaahi eebba la jiridi axadan qof kale wa annahu arrinka wuxuu yahay lamaa goorta u qaama cabdullah ilaah addoonkii istaagay nebi maxamedu waa markuu tukanayey yadcuuhu isagoo allihii tuugaya oo tukanaya oo qur-aan akrinaya kaadu jinnigu waxay sigeen say u dhegaysanayaan yakuunuuna inay ahaadaan calayhi korkiisa libaadan wax la ysku rasteeyoo kale libadka waxaa la yidhaah timaha fardaha ku yaal margigiisa ee iska dul sumaya wax la yskor saaray mushrikiinta kolkay nabiga u soo jeediyeen inuu asnaamtiiyo waxaa la caabudana jawaabtaanaa timid qul waxaa tidhahdaa innamaa wax kale maaha adcuu waxaan baryaya u yeeranaya caabudaya rabbi axadkay abuuray keligii ayaan baryaya caabudaya una yeeranaya walaa ushriku lana wadaajin maayo bihi eebe axaddan wax kale qul waxaa tidhahdaa innii aniga laa amliku ma hanto lakum idinka darran dhib walaa rashadan hanuun iyo wanaagna idinma hanto qul waxaa tidhahdaa innii aniga la yujiiranii iga badbaadin maayo minallaahi eebba weyne xaggii axadun qofna inaan faraq laysku laabayn ogaada nebigii baa leh haddaan gafo in alla dembi ka gaalo axad iga furdaamin karaa ma jiro qul waxaa tidhahdaa innii aniga la yujiiranii ibadbaadin maayo min allaahi eebbaweyne xaggi axadun qofna walan ajida heli maayo min duunihi eebbaweyne ka soke multaxadan meel la magangalo wey ilaa balaaqan istatna waxay ka tahay laa amliku lakum darra walaa rashadan dhib iyo dheef midna idinma hanan karo ilaa balaaqan gaarsiin baan idiin hanan karaya oo wixii eebba igu dejiyey aan idinsoo gaarsiiyo ilaa balaaqan gaarsiin min allaahi eebbaweyne xaggi iyo wa risaalaatii eebba wuxuu ila diray oon idiin sheego waman ruuxa markii risaalada iyo tabliiqa la sameeyo yacsillah ilaah warkii diida wa rasuulahu rasuulka warkiisa diida fa inna lahu kaasi wuxuu leeyahay naara jahannam jahannama naarteedii buu leeyahay khaalidiina iyagoo ku waaraya fiiha naarta jahannamaha gudaheeda abadan weligood iyo allahood xataa idaa ra'ow markay arkaan maa cadaabka yuucaduuna loo yaboohayo fasayaclamuun waa ogaan doonaan manaaxad adcafu tabar yar naasiran xagga gargaarka wa aqalu tira yar cadadan xagga kowlaba qul waxaa tidhahdaa in adri ma adri ma ogi aqariibun inuu dhow yahay maa tuucaduun cadaabkan iyo qiyaamada la sheegayo galabtiyo berri inay noqon am yajcalu inuu yeeli doono lahu cadaabka rabbi aniga rabbigay amadan muddiya wakhti dambe ma aan kala ogi caalimul hayb waxa qarsoon alle keligii baa og falaa yudhir alla ma daalacsiiyo calaa haybihi waxaa isaga allah u qarsoon axadan qof u daalacsiiyaa ma jiro ilaa man maahaane irtada ilaah uu ka raalli noqday waa la bayaaniyey haddaan ciriirsan lahayn oon dhihi lahayn man irtadaadaan ku jirnaa mantii waxaa lagu bayaaniyey min rasuuli aad ciriirsatida rasuul ma tahaye qaybkaa lagu sheegay mase qalin laabisaan ku korrinaa qur-aanka wakadalika alwaliyu weligana waa lamid meeshii la gelin jiray marka ma qur-aanka ilaah baa adiga kaaga ba'an cashwi iyo cumid iyo sixid kolkaa rasuul baa loo sheegaa rasuulka see loogu sheegaa bil waxyi baa loogu sheegaa ilaa manaxad maahaane irtalaa eeba uu ka raali noqdo min rasuulin mid la diraya rasuulka marka kaydka inuusan sahlanayn waxyiga marka rasuulka loo keenayo soo jinnigii geedka fooda weli kuma hayo oo dambaaburadii diyaar maaha waardiyihii diyaar maaha inuusan dacwad iyo diinta dhaawicin waxna ku darsan waxyiga samada markuu ka imanayo waardiyaa la socda rasuulka markii loo keeno weli waardiyihii baa dul fuula isagoo nabiga lays ag taago ayaa nabigu markay soo degtay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatahu wallaahu yacsimuka min annaas malaa'ig baa hawshii qabatay oo waardiyihii ku filaatay ayuha annaas insarifuu ilaa buyuutikum faqad casamani allah waardiya dambe looma noqon kolka marka waxyiga imaanayo waardiyaha dul fuula arag fa innahu arrinka wuxuu yahay yasluku inuu eebba qaadsiiyo min bayni yadayhi rasuulkii waxyiga lagu dejinayay hortii iyo wa min khalfihi gadaashi rasadan ilaalo shaydaan iyo wixii ka soo agdhowaado dhan waa la kala qoonjaxaya abijahal meeqa goor ay ku dhacday isagoo nebiga ag taagan marba si loola dhaqmay liyaclama eebba inuu muujiyo an qad ablaquu inay rusushii malaa'igta ahayd ee waxyiga loo soo dhiibay iyo kuwii basharka ah ee lagu dejiyey inay labadaba uunka gaarsiiyeen risaalaati rabbihim rabbigood wixii uu la diray waa axaata eebba waa koobay bimaa wixiiguu eebba koobay ladayhim lada rusul rususha agtooda ahaaday wa axsa ilaa waa koobay kulla shayin waxa la arkay idaylkii hadadan tiruu ku koobay kolkaa wax fawdaa ama cayaara ma jiro suuratu lmuzammil yaa ayuha almuzamilu bay ku magacaaban tahay suuraddii saddex iyo toddobaatanaadu maki iyo madani ayay labadaba leedahay awalkeedu waa maki aakhirkeeduna waa madani suuratu lmuzammil awaluhaa makiyun wa aakhiruhaa madaniy wa aayaatuhaa cishruuna aaya abda-u haadihi suura waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magii xuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista wey yaa ayuha almuzamil waxay la kawsatay awalu dacwa rasuulka markii waxyiga lagu bilaabay iqra bismi rabbika aladii khalaq ay ku soo degtay waxoogaa la camajuujiyey agajuglayn adag u arkay isagoo beerka gariirayo ayuu dib u ku soo noqday u yimid khadiija bintu khuwaylid umu lmu'miniin radia allaahu canhaa wa ardaahaa wa jacala aljannata mathwaa markaasuu yidhi zammiluuni aw dasiruuni iduduwa waxbaan maanta arkay marka waa la daday hadhow hadduu miyirsadayna xikmada khadiija yaab qawaacidu nubuwa inoo sheegtay waxay tihi maxaa kugu dhacay waxaas ay qabsada waa la imajuujiyo waxbaan la kulmay in lay dilaan ka yaabayo lay ayjiyo maanta nafta iga baxdo waxay ku tihi kalla waxaad ka baqday meesha ma jira adoo kalena wax lama yeelo markaasay tilmaantay innaka latasilu raxim wa tuqri'u dayf wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq wakada wakada wuxuu ahaa bay sheegtay idan qofka nabi noqonaya haddii nabinimo markaa la filayo saaka lama filayo waa dhammaatay liqawlihi tacaala baa u daliila maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama annabiyiin waa dhammaatay ninkaasaa gebagabeeyey laakiin haddii la filayo qofka qaraabada xiriiriya ee tilmaantan lagu sheegay ayaa nabinimo mudan kolka calaamaatu nubuwa yaayna baray ummunaa khadiija radia allahu canha fii saxiixi lbukhaari bay ku taal wallaahi laa yuqsika allahu bayt ilaah ku dullayn maayo dhibaatana arki maysid sababkiina waxay tidhi innaka latasilu raxim wa tuqri'u dayf wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq intaasay u sheegtay kolkaasay u sheegtay arrimihii yaa ayuha almuzammil ninkaaga isduuduubayo howlweyn baaba kuu bilaabatay annubuwatu warisaala ayaa kuu bilowday uunka oo dhan ayaa nabi lagaaga dhigay inaad dacwada u kacdo baa la doonayaa jid kuma yaallow jibriilkii xagga ku soo baquujiyey yaa gurigiina uga daba yimid yaa ayuha almuzammil ninkaaga odagaa ee bustaha isku dadaayow qumkac isdadkuuma yaal allayla habeenkii kac ilaa qaliilan wax yar maahaane tan waa tababar iyo tadriib oo kale howl adag baa u tiilay kolkaa waxaa lagu tababaray qiyaamuleyl iyo qiraa'atu lqur'aan inuu qur-aanka caawoo dhanba akhriyo muddadii waa iman doonta markii horena la jideeyey markii dambena laga dabciyey yaa ayuha almuzammil ninkaaga isduubduubayo qumka hallayla habeenkii ilaa qaliilan wax yar ma ahaane qaliilkii waa macay nisfahu nisfa leyl oo lix saaca lix baad markaa taagnaan aw inqus nusqaami minhu min annisfi qaliilan wax yar afar saac aw amase zid kordhi calayhi cala nisfi sideed saac ha noqoto kolka qiyaamka maxaa lagu qabanayaa waratil kala dhigdhig alqur'aana qur'aanka tartiilan kala dhigdhigidu sidii qiradii laysfaray waa sidaas kolka markaynu innaga leenahay awalkana galabtaan akrin caawana aakhirkaan akrinaya xuruuf aan sheegayna aan la arkin ee carabkiiyo labadadaan la darandoorinayo waxaa qur'aan ma waxaa qur'aan ma aha amarkii eebbawaaka waratil kala dhigdhig alqur'aana tartiilan kolkaa xarafba inaad xaqiisiiyo mustaxaqiisa mariso wey waxaad sheegaysana aad garato wey haddaad holololab tidhaahdo oon carabkaagiyo dhaqdhaqdhaqdhaq ay ka yeerayso waxaas qur'aan maaha wixii lagu dirayna ma aha inaad habeenka caawa dhammaysana laguma dirin waxaad garanaysa aqri xataa xadiidka rasuulka qur-aanka waxaad aqridaan maa talafat quluubukum bihi inta laabtiinu jeceshahay cajsi haddaad dareentid hamaanya aad bilowdid iyo lulmo iska jooji yaa ayuha almuzammil ninkaaga isduuduubayow qumileyla habeenkiika ilaa qaylan waxyar ma-aane nisfahu habeenka niski aw inqus ka dhin minhu min annisfi qaliilan in yar aw sid kordhi calayhi cala nisfi waratil kala dhigdhig alqur'aana tartiilan kala dhigdhigid inaa annaga eebbaa sanulqii waxaan dejinaynaa calayka korkaaga qawlan hadal eebba qur'aanka wey haqiilan culus kolka qumileyla maxaa loo yidhi maalinkii loogu diiday waxa weeye maalinkii shanqartiisaa badan muuqaa badan adiga naftaada hawliya mas-uul hawl baa kuu taal kolka maalinkii hawshaada qabso amaa habeenkii dunidoo dhan baa xasilan kolka habeenkii qirada ha lagu toosiyo fii salaati leylina ha lagu tukadow ina naashi'ata leyl habeenka soo kicidiisa ama saacadihiisa hiya soo kicidda ayaa ashaddu daran wad-an iswaafaqi qalbigaaga xarka ilaa shanqar kale kuuma yeerayse kolkaa qur'aankii saddex meelba in lagu hayo haddii la aqrinayo carabka in lagu hayo qalbigana macnaha caqliga iyo maskaxdana ay la jiraan baa la doonaya habeenkii bay taa suuragalta ina naashi'ata leyl habeenka soo kicidiisa iyo naashi'ada ayaa ashaddu daran wad-an iswaafaqin carabka iyo qalbiga wa aqwamu iyadaa toosnaan badan qiilan hadal dhihid la gafi maysid carabka oo maankaaga iyo maskaxda meel bay u wada jeedaan maalintiina ciladii kale waxa wey ina laka waxaad leedahay fi nahaar maalinta gudaheeda sabxan maamul tawiilan fara badan duni baad kala hagaysaa hawlaha ku yaalla kolka hawlihii adduun ayaad maalintii ku dabaalanaysaa kolka maalintii hawlahaaga qabso habeenkii qur-aanka akri ina laka waxaad leedahay fi nahaari maalintii gudaheed sabxan maamul tawiilan leh wadkur isma rabbika rabbigaa magicii xuso haddaad qur-aan akrinaysid waa inaad bismi illaahi araxmaani araxiim tira labada shay ee maamuurka mid wadkur isma rabbika oo iqra bismi rabbika magaca alla ku bilow ka labaadna fa idaa qara'ta alqur'aan fastacid billaahi min ashaydaani arajiim ama isku dar ama mid ku kaftoon laakiin markaad qira maagan tahay albasmalatu watacawudu lagama maarmow wadkur isma rabbika rabbigaa magaciisa sheego bismi illaahi araxmaani araxiim leh watabatal go ilayhi ilallaahi tabtiilan go'itaan waxaad baryayso eed caabudayso eed ka baqayso eed cuskanayso eed rajaynayso alla keligii ha noqo ilaah axad u go'an noqo oo alla ku toos waa kugu filan yahay hanqaltaga hanqaltaaga iyo gaardaymoodka da watabatalgo ilayhi ilallaahi ugo kugu filane tabtiilan go'itaan kolkaasaa rabbi lagu tilmaamay awooddiisii rabbulmashriq bari rabbigii wey waalmaqrib galbeed iyo bari labadaba axad kale ee abuuray ee maamula isaga wey seebuusan kuugu filayn oo aadan ugu goyn laa ilaaha karaxad lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isagaa maahaane ee fatakhidu ka yeela eebba wakiilan maamule kugu filan isaga maamula ka yeelo waman yatawakal cala allah fahuwa casbu wey fatakhidu eebba ka yeelo wakiilan axad adiga ku maamula ka yeelow suuraddu waa maki ciidama ma jiraan wasbir suubana dulqaado calaamaha hadalxumada korkeed ee yaquuluuna gaaladii ku hadlayaan suubanihii saaxirun shaacirun kaahinun majnuunun baa lagu leeyahay qur'aankii asaatiiru alawaliin baa lagu leeyahay ilaahii weynaa ee waaxidka ah caruur iyo haween iyo wuxuusan ahayn ayaa loo sheegayaa kolka hadalxumada alla ku dhacaysa adiga kugu dhacaysa qur-aanka ku dhacaysa iska sabar wasbir dulqaado tani tarbiyo wey calaamaa waxaa korkii ay yaquuluuna ku hadlayaan waajurhum dan uga bax jawaab iyo xintan iyo facil qaadasho ha isku dayin waajurhum ka tag hajran ka tegi jamiilan weliba ha isgodin tolla ayo tolla haddaan saa yeeli lahaa waxaa dhihi iska dafir warbaa dambeeye wahjurhum ka tag hajran ka tegid jamiilan qurux badan wadarni mushkilo markii la xallin waayo allaa loo daynayaa daliilkeedii waa kana wadarni aniga iyo alla iyo waxaad sudaysaa walmukadibiin kuwa qur-aanka beeniyey hadday ku maqli waayeen dhexdanada ka bax balse waxa ku dhaca ogow ulinicmati u saaxiiba barwaaqada wamahilhum u kaadi qaliilan in yar maxaa loogu talagalay ina ladayna innaga eeba'agtanada waxaa ankaalan xarko bir ah oo lagu xirxiro iyo wajaxiiman naar huraysa iyo wa طacaaman cunto aan liqmayn daa gusatin margasho u saaxiiba iyo wa cadaaba naar aliiman qaab daran baa u yaal kuwaan qur'aanka beeniyey ka bax dhaxdanadow yowma maalin ayaa waxa u imanayaan cadaabka iyo xariga ay tarjufu alardu arlada goy doontay gariirayso waljibaalu buurihiibaa go'ayoo gariiraya wa kaanat iljibaal waa kharaabu dunya adduunyadii baa baaba'aysa oo wa kaanat iljibaal ay buuruhu noqdaan kasiiban bacaad mahiina shubmaya buurta adag ee culayska badan ee weyniga badan ayaa intay shiidanto ayay bacaad shumeeya noqonaysaa ayaantaas ayay abaalkooda la marin doonaa adigu dacwadana gaarsi hana isgodin dhaxdanadana ka baxwo wa kaanat iljibaalu ay buuruhu ahaan doonaan kasiiban bacaad mahiilan shumay kolkaa risaalada inay minallaahi ka timid halkaa laga caddaynaya innaa annaga eebbaa ayaa arsalnaa dirnay ilaykum idinkaan carabe mushrikiina rasuulan maxamed baanu idiin soo dirnay shaahidan marag furi doona calaykum korkiinna risaaladuna gariib maaha waa jiri jirtay kamaa sidii si lamida aanu arsalnaa u dirnay ilaa fircawna fircown waxaanu u dirnay rasuulan muuse haddii loo diray muxuu sameeyey fa casaa fircawnu fircown wuxuu caasiyey oo u diiday alrasuula rasuulkii loo diray ee muusaa eebbana sidee yeelay fa akhadnaahu fircown waa qabannay akhdan qabasho wabiilan daran aan la xamili karin dad baa lagu sayriy markaasaa innagii lagu soo jeestay oo la yidhi fa kayfa sideed ayuhalmushrikuun kuwiinaan kufaaru qureesha ee nebi moxamed hortaagan fa kayfa sideebaad tattaquuna u ilaabsan doontaan see u nabadgelaysaan tattaquuna see u dhowrsan doontaan in kafartum haddaad xaqa diideen yowman see naar uga dhowrsan doontaan yajcalu yeela alwildaana carruurta yar yar shiiban kuwa cirooba asamaa'u cirka umunfatirun jexjexmaayo bihi yoomka kaana wacduhu alla yaboohi wuxuu noqday uu maalintaa yaboohay mafcuulan mid la fuliyow fa kayfa sideebaad tattaquun naar uga dhowrsan doontaan in kafartum xaqa haddaad diideen yowman maalin yajcalu yeeli doona alwildaana ilmaha yaryar shiiban kuwa ciraysay asamaa'u cirkana munfatirun uu yahay mid dildilaacaya bihi yoomka kaana wacduhu ilaah yaboohiisii wuxuu noqday mafcuulan mid la fuliyow ina hadi aayaadkaa la soo akhriyee tirada badan ee aayadkan ka horreeyey tadkiratun waanow faman ruuxa shaa'a raba itakhada ha yeesho ilaa rabbihi sabiilan waddaha u yeesho waddada eebba loo yeelanayo waa taqaanaa aliimaanu saxiixu waalcamalu saalix labadaasaa waddada eebba gashaa wa anna adaa siraatii mustaqiim alcamalu cala tanziil qur-aanka korkiisa lagu camal falo ayaa waddadii noqonaysa ina hadihi tana tadkiratun waanaha faman sha'a ruuxa raba itakhada ha yeesho ilaa rabbihi rabbigii xaggii sabiilan waddaha u yeesho ina rabbaka inta hadda aynu ka soo baxnay ayaa makiya inta tana madaniya oo la sahlay maxaa jira saacadaha iyo habeenka sidii u qaybsamaa lama aqoon waxaana la yidhi qumi leyla ilaa qaliila nisfow aw inqus aw zid tii baa la garan waaye kolka in laga yareeyaa loo batay dadna habeenkiibuu isku bixiyey lugahaa bararay ilaah arrintii ayuu subxaanahu casa wajalla raxmatan bicibaadihi ka fudaydiyey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina rabbaka adiga muxameda rabbigaaba yaclamu og annaka adiga muxameda ina taquumu kixi adnaa inka yar min hulutsay alleyl habeenka labadii huludoo siddeed saaca waad ka yaraysay wa nisfahu nisfa alleyl oo lix saacana ka yaraysay wa hulusahu hulutsa alleyl oo afar saacana ka yaraysay keliga maaha wa daa'ifatun kooxna ka yareeya min aladiina akhyaar ka mida macaka kula jirtay oo asxaabtaa wallaahu eebbaana yuqadiru jaangooyoo yaqaan alleyla habeenka iyo wannahaara maalinta calima wuxuu eebba og yahay allan tuxsuuhu inaydaan tiradii laydin faray koobi karin kolkaasaa fataaba xukunkii eebba naqay calaykum korkiina ayaa xukunkii laga naqay faqra'u aqriya maa tayasara waxa sahlan min alqur'aan ka mida oo qiyaamo leylkii farad ahaan waa dhacay sunna ahaan waa baaqi laba ragcadood kaafi wey kolka maa tayasara min alqur'aan salaatuleyl baa la tilmaamaya maa tayasara waxa sahlan min alqur'aani ka mida halima eebba waa ogaaday saddex sababood oo imaan doonta allan tursuhu waa horraysay kolkaasaa waxaa iman doona xanuun iyo safar iyo jihaad hadduu qofka xanuunsado habeenkii ma kici karo hadduu socoto yahay habeenkii ma kici karo hadduu jihaadaya ma kici karo kolka aqoon la'aan aydaan muddadii koobi karin saddexdanaa ku darantay calima wuxuu eebba ogaaday an sayakuun inuu ahaanayo minkum xaggiinna mardaa kuwa xanuunsanay oo qaarkiin baa fahma darsanaya habeenkii ma kici karaan wa aakharuuna kuwa kalena yadribuuna waa safrayaan fil ardi dhulka gudihiisa iyaguna yabtaquuna waxay jelinayaan min fadlillah alla risqigii iyaguna habeen ma kici karaan wa aakharuuna kuwa kaloo saddexaad yuqaatiluuna waa dagaalamayaan fii sabiilillah ilaa diintiisa koryeelideeda iyo jihaad bay ku jiraan ma kici karaan habeenkii kolkaa faqra u akriya maa tayasara waxa fududo minhu qur-aanka ka mida waaqiimu salaata tantii faradka ahayd salaada hagaajiya waatuu zakaata sakadana bixiya faradkii wey wa aqridu waxaad amaahaysaan allaha eebba weyne qardan amaah xasanan wanaagsan wamaa tuqadimuu waxaad horumarsataan lianfusikum naftiinna u horumarsataano min khayrin wanaaga tajiduuhu kaa horumarsateen baad helaysaan xaggee cindallaahi eebba weyne agti ayaad ka helaysaan huwa kaad horumarsateeno khayran ka fiicnaan badan kaad reebateen wacdama ka weyni badan kaad reebateen ajran xagga abaalguud wastakfirullah ilaa dembi dhaafid ka barya in allaha eebba weynana kafuurun alla inta toobad keenta u dhaafid badan raxiimun u naxariis badan ina rabbaka adiga rabbigaaba yaclamu og annaka adiga inaad taquumu kacdo adnaa in ka yar min tulutsayilay habeenka labadiis dalool ka yar wa nisfahu barkiisna ka yar wa tulusahu dalool afar saacana ka yar wa daa'ifatunna kacday min aladiina akhyaar ka mida macaka adiga kula jirtay muddadaa muddo ka yar wallaahu eebba weynaa yuqadiru qiyaasa alleyla habeenkiyo wannahaara maalinta idinku sama taqaanaan calima wuxuu eebba ogaaday allan tuxsuuhu inaydaan habeenkii ku koobi karin tire iyo qiyaas oo muddadii taagnideedii laydin faray aydaan ku keeni karin fataaba xukunkii celi waajibka ahaa calaykum tawdar ha ka tegin cala alardi dhulka korkiisa min alkaafiriina gaalada dayaalan cadaqal degan innaka adiga rabbi wuxuu eebba ogaaday an sayakuun inuu ahaan doona minkum xaggiinna mardaa kuwa jiran waakharuuna kuwa kalena inay yadribuuna safrayaan fil ardi dhulka gudihiisa yabtaquuna jelinayaan min fadlillah ilaa deeqdi waakharuuna kuwa kalena yuqaatiluuna waa dagaalamayaan fii sabiilillah ayay ku dagaalamayaan faqra u akriya maa tayasara waxa fududo minhu qur-aanka ka mid a wa aqiimu sala salaada toosiya wa aatu zaka zakadana bixiya wa aqridu waxaad amaahaysaan allaha eebba weyne qardan ama xasanan wanaagsan wamaa tuqadimu waxaad hormarisaan lianfusikum nafafyaalkiina u hormarisaan oo min khayrin wanaaga tajiduuhu isagii khayrka ah baad helaysaan cindallah eebba weyne agti huwa isaga oo khayran ka fiicnaan badan wacdama ka weyni badan waxaad reebateen ajran xag abaalgud uga fiicnaan badan uga weyni badan wastakfiru dembi dhaaf dalba allah ilaaha wey in allaha eebba kafuurun alla dhaafa litaa'ibiin dadka towbadkeena raxiimun alla u naxariista bilmu'miniin dadka eebba rumeeyow wallaahu aclam